ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa sagaal iyo labaatanka bisha ramadaan sanadka kun afar boqol afar iyo afartanka hijriyada qodobada maanta oo khamiis ah barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dagaalada ka soconaya dalka suudaan oo galay maalintii lixaad oo xiriir ah tirada dhimashada dadka rayidka ah oo kor u dhaaftay saddex boqol oo ruux isku dayo dhowr ah oo lagu doonayay in lagu joojiyo dagaalka oo fashilmay iyadoona inta badan goobaha caafimaadka ay xirmeen wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda dalka suudaan ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa insha allah ku dhowaad boqol ruux oo ku dhintay isbuurasho ka dhacday dalka yemen dadka gaalada ah ee qaadanaya diinta islaamka oo kordhay waayadii lasoo dhaafay iyadoo gabar u dhalatay dalka jabaan ay qaadatay diinta islaamka kadib markii ay baratay luuqadda carabiga dad badan oo ku dhintay dab ka kacay isbitaal ku yaala caasimada dalka shiinaha taxanihii bilqur'aani naxya ayaan ka marnaynay kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida التقوى فسبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
qodobadaasoo idil goordhow ayaad maqli doontaan insha allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dagaalada culus ee ka soconaya dalka suudaan ayaa galay maalintii lixaad iyadoona ay muuqan saansaan lagu qaboojinayo dagaalka sii xoogeysanaya ee ka socda gudaha dalkaas ciidamada milatariga iyo maleeshiyaadka gurmadka deg dega ah ayaa weli ku dagaalamaya qeybo ka mid ah magaalada caasimada ah ee khartuum iyo magaalooyinka kale ee ku yaala dalka suudaan hay-adda waxaa loogu yeera caafimaadka adduunka ayaa tirakoob ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in ugu yaraan saddex boqol iyo soddon ruux oo rayid ah ay ku dhinteen dagaalada ka socda dalka suudaan islamarkaana ay howshii gabeen isbitaaladii ku yaalay magaalada caasimadda ah sababa ku aadan dagaalada culus ee halkaasi ka soconaya waxaa jirta shaqojoojin aad u xoogan oo laga soo sheegaya isbitaalada ku yaala magaalada caasimadda ah ogsajiinka oo ku yar isbitaalada khartuum taasoo ay sii dheertahay in biyaha iyo shidaalka ay ka go-an yihiin qaybo badan oo ka mid ah magaalada ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay hay-addan saddex iyo tobankii bishan abriil ayay si toos ah u bilowdeen dagaalada culus ee u dhexeeya ciidamada milatariga iyo maleeshiyaadka gurmadka deg dega ah waxaana lasoo warinayaa in tirada dhimashada ay haatan tahay saddex boqol iyo soddon ruux dhaawacuna uu marayo saddex kun iyo laba boqol oo kale maleeshiyaadka gurmadka deg dega ah waxa ay sheeganayaan inay isku fidiyeen guud ahaan magaalada khartuum iyo magaalooyinka kale ee ku yaala gudaha dalkaas saacadihii ugu dambeeyey ee lasoo dhaafay iskoorimaado culus oo dhacay ayaa waxaa lagu dilay ugu yaraan sagaal caruur ah halka lagu dhaawacay konton kale sidoo kale ciidamada xukuumadda ayaa bilaabay farxad wadareed waxaana lasoo sheegayaa in boqolaal askari ay iska dhiibeen dalka jaad xukuumadda injamiina ayaa shaaca ka qaaday in saddex boqol iyo labaatan askari oo suudaaniyiin ah ay tan iyo axaddii soo gaareen gudaha dalkeeda kuwaasoo kasoo cararay dagaalada culus ee ka soconaya dalka suudaan islamarkaana u dhexeeya ciidamada milatariga iyo maleeshiyaadka gurmadka deg dega ah askartan ayayna xukuumaddu sheegtay inay kasoo gudbeen xuduudda ay wadaagaan wadamada jaad iyo suudaan islamarkaana ay isku soo dhiibeen ciidamada xukuumadda jaad kumanaan dad ah ayaa weli ka barakacaya magaalada caasimadda ah iyo magaalooyin kale oo ku yaala gudaha dalka suudaan iyadoona xaalado bini-aadanimo oo halis ah laga soo sheegaya caasimadda maadaama ay ka go-an yihiin waxyaabaha asaasiga u ah nolosha sida korontada iyo biyaha kuwaasoo sii murdiyey xaaladda hubanti la-aanta ah ee ka taagan dalka suudaan geesta kale ugu yaraan siddeetan iyo shan ruux ayaa ku dhimatay saddex boqol laba iyo labaatan qof oo kalena waa ay ku dhaawacmeen kuwaasoo konton ka mid ah xaaladooda laga dayrinayo kadib isbuurasho xoogan oo ka dhacday goob lagu qaybinayay raashin oo ku taala dalka yemen isbuurashadan ayaa ahayd dhacdadii ugu khasaaraha badneed ee nuuceeda ah islamarkaana la diiwaangeliyo tobannaankii sane ee lasoo dhaafay waxa ayna si gaar ah kaga dhacday mandiqada baabul yeman oo dhacda bartamaha magaalada caasimada ah xilli ay halkaasi isugu soo baxeen boqolaal ruux oo ka faa'iideysanayay howlo gargaar ah dadka qaar ayaana sheegaya in isbuurashada ay timid kadib markii rasaas lagu soo furay dadka maleeshiyaadka xuutiyiinta oo iyaga gacanta ku haya magaalada caasimada ah ee sanca ayaa lagu eedeynayaa inay ka dambeeyeen dhacdadan ay ku dhinteen dadka badan islamarkaana ay ku dhaawacmeen boqolaalka kale dhinaca kale waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay sii kordhayay dadka gaalada ah ee soo galaya diinta islaamka daaci islaami ah islamarkaana heesta dhalashada dalka jabaan laguna magacaabo axmed maanu ayaa bartiisa twitterka ku faafiyey fiideo muujinaya gabadh u dhalatay dalka jabaan oo qaadanaysa diinta islaamka daacigan oo asal ahaan kasoo jeeda dalka suuriya ayaa maalintii shalay bartiisa twitterka ku faafiyey in gabadhan u dhalatay dalka jabaan ay muddooyinkii lasoo dhaafay ku xirneed duruus ku bixaysay luuqadda carabiga oo ka socotay mid ka mida masaajida ku yaala gudaha dalkaas ugu dambeynna ay islaamtay afar iyo labaatankii bishan ramadaan waxa ay islaamnimadeeda ku iclaamisay masjidka tokiyo haddana waa walaashayda islaamka ayuu yidhi daacigan asal ahaan kasoo jeeda dalka suuriya axmed ayaa waxa uu qoraalka uu ku faafiyey bartiisa twitterka ku qoray luuqadaha carabiga iyo jabaan daacigan oo ka howlgala dalka jabaan ayaa marar badan sidaan oo kale usoo bandhigay muuqaalo muujinaya tobannaan dad ah oo gaala ahaa islamarkaana qaadanaya diinta islaamka dhowaan ayay ahayd markii baadari ameerikaan ah uu sidaan oo kale u shaaciyey inuu qaatay diinta islaamka ugu dambeynna wararka ka imaanaya dalka shiinaha ayaa ku waramaya in dab xoogan uu ka kacay isbitaal ku yaala magaalada biijin ee caasimada dalkaas ugu yaraan sagaal iyo labaatan ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen dabkan sida laga soo xigtay mas-uuliyiin maxalli ah madaxda dalka shiinaha ayaa kol sii horeysay waxa ay shaaciyeen dhimashada koob iyo labaatan ruux balse goor dambe ayaa la xaqiijiyey in khasaaraha uu kordhay islamarkaana uu gaaray sagaal iyo labaatan ruux oo dhimasho ah tobannaan ruux ayaa sidoo kale laga daadgureeyey gudaha isbitaalka ilaa iyo haddana lama bixin tafaasiil dheeraad ah oo ku aadan waxa sababay dabkan barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan markaana waxaad ku soo dhowaataan qaybta shan iyo labaatanaad xalaqaad taxana ah oo ciwaankoodu yahay bilqur'aani naxya oo uu soo jeedinayo doctor iyaad qunaybi oo ka mid culimmada muslimiinta xalaqaadkan oo ku baxaya luuqadda carabiga ayaan idinkugu soo gudbinaynaa tarjamada af soomaaliga ciwaanka xalqada shan iyo labaatanaad ayaana ah fawaa'idda ku jirta hadalka allah subxaanahu wa tacaala ee ah ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم haashim cabdinaasir ayaa soo jeedinayaa جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان واتلوه بالآناء واستمطر به فيض الرضا وسحائب الغفران
السلام عليكم ورحمة الله إخوتي الكرام لا زلنا مع الوصايا العشر العظيمة في سورة الأنعام وقفنا في الحلقة الماضية مع الوصية walaalayaal waxaan weli ku soo jirnay ka hadalka dardaarannadii waaweynaa ee tobanka ahaa kuna jiray suuratul ancaam xalqadii hore waxaan kaga soo sheekaynay labada dardaaran ee ugu horraysa kuna jira hadalka allah subxaanahu wa tacaala ee ah قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ما الوصية الثالثة haddaba muxuu yahay dardaaranka saddexaad allah sarreeye waxa uu yidhi ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم انظر كيف أن الله تعالى أرحم بالأبناء من آبائهم u fiirso sida uu allah subxaanahu wa tacaala ubadka uga naxariis badan yahay waalidkood ولا تقتلوا أولادكم قتل النفس بغير حق عموما محرم si guud waxaa xaaraam ah in naf la gooyo si xaqdarro ah balse in ubadka loo dilo faqri awgeys iyada oo laga cabsanayo inaan loo helin waxa ay quutaan ayaa ah jariimo weyn kana xun in qof loo dilo caro ama hantidiisa awgeed saxiixaynka waxaa ku sugan in saxaabiga cabdulaahi bin mascuud uu yidhi waxaan rasuulkii alle ku idhi dembikee ugu weyn markaas buu nebigu sala allahu calayhi wasallam yidhi inaad allihii ku abuuray aad u yeesho wax asaga u dhigmaa waxaan ku idhi maxaa xiga waxa uu yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasallam inaad disho cunugaaga adigoo ka cabsanaya ama ka baqaya inuu kula quuto waxaan haddana ku idhi maxaa xiga waxa uu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam inaad ka sinaysato haweenayda deriskaaga ah asbaabaha dembigaan ka dhigay inuu ka weyn yahay noocyada kale ee dilka allah ayaa ku cilmi leh waa in qofka cunugiisa uusan u dilin faqri awgiis waa in qofka cunugiisa u dilaya faqri awgiis uu qalal ama dulduleel kaga jiro rumaynta magacyada allaah iyo sifaadkiisa waxaa qalal uga jira rumaynta in allah subxaanahu wa tacaala uu yahay midka wax arsaaqa waxa uu suuraysanayaa in arsaaqadda allaah haddii ay aaddo xagga cunugiisa oo markaas wax ka nusqaaminayo quudkiisa iyo in kaydka allaah ay dhammaanayaan alle ayaa xumaan oo idil ka hufane وكأن خزائن الله تستنفد وحاشا لله قتل الولد عن فقر دليل ضعف أو انعدام في التوكل على الله تعالى in ubadka loo dilo cabsi laga qabo faqri ayaa waxa ay daliil u tahay dacfi xagga iimaanka ah iyo tala saarasho la'aanta allah subxaanahu wa tacaala tani ma ahan baaq ah in la isku halleeyo oo laga tago shaqada taranka iskaba daaye qofkii ubadkiisa ka taga isaga oo aan siin arsaaq ku filan waxaa asiibaya xadiidka nebiga sala allahu calayh wasalam ee ahaa waxaa qofka dembi ugu filan in uu dayaco cidda ay mas-uuliyadda ka saaran tahay inuu quudiyo walaalayaal dardaarankan waa mid ku dhisan aas-aas guud kaas oo ah xaaraantinimaynta natiijooyinka ka dhalanaya xadgudubka dilka ee ku aadan cabsi laga qabo faqri iyo inay daciifto tala saarashada allah haddii arrinka kugu riixaya inaad ku dhacdo macsiyadaas uu yahay tala saarashadaada oo hoosaysa iyo cabsi aad ka qabto faqriga taasi waxa ay kordhinaysaa foolxumada iyo dembigeeda kan taajirka ah ee deriskiisa kula tartamaya asaaliib aan bannaanayn uuna ku doonayo inuu ku dhibaateeyo dhabarkana kaga jebiyo suuqana ka eriyo isagoo ka cabsi qaba inuu tartan xagga ganacsiga ah kaga adkaado uuna faqri ku dhaco maalin maalmaha ka mid ah taajirkaas waa mid ay daciif tahay tala saarashadiisa allah uuna dacfi kaga jiro rumaynta in allah subxaanahu wa tacaala uu yahay kan wax arsaaqaa ضعيف التوكل على الله ضعف توكله وضعف إيمانه بأنه تعالى هو الرزاق هذا الخلل في التصور يزيد قبح المعصية والعدوان duldulaalka noocaan ah waxa uu kordhinayaa foolxumada macsiyadiisa iyo xadgudubka uu ku kacayo sidaba uu u siyaadiyo foolxumada dilka ubadka kan shaqaalaha ah ee suurad xumaynaya saaxiibkiisa shaqada isla markaana dhayalsada waxqabadkiisa buunbuuniyana qaladaadkiisa isagoo ka cabsi qaba in shirkaddu ay ka saramarsiiso saaxiibkiis qofkaas isaga ah waxaa isna haysta ضعف حق إيمانك أه إيو تلسارشد أه هذا أيضا عنده ضعف في توكله وإيمانه هؤلاء جميعا عليهم أن يتذكروا قوله تعالى dhammaan dadkaas aan soo sheegnay waxaa waajib ku ah inay xusuustaan hadalka allah subxaanahu wa tacaala ee ah نحن نرزقكم وإياهم فإن رزق الله زملاءكم وأقرانكم فلن ينتقص من أرزاقكم arsaaqadda uu alla siinayo asxaabtiinna iyo dadka idiin dhow waxba kama nusqaamiso arsaaqdiinna haddaba dardaaranka saddexaad ee ku jira dardaarannada allah subxaanahu wa tacaala ayaa ah ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم نسأل الله تعالى أن يرزقنا صدق التوكل عليه والسلام عليكم ورحمة الله
الذي أسرى عرفت الله في النجوى في النجوى
guud ahaanna intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa fii amaaniillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله